أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamiga alandulus saaka idiinhaysa kooda ugu door karoon waxaa ka mid ah madaxweynaha dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa baadigoob ugu jira sidii uu ku hirgeli lahaa heshiis dhex mara iiraan iyo maraykanka mu'asadalka taayib ayaa baahisay xalqada koowaad ee taxanaha lagu faaqidayo kaalinta dahsoon ee kiniisadaha kirishtaanku ku leeyihiin siyaasadda soomaaliya shirkii u dhexeeyey kooxda reedada soomaaliya mucaaradka ayaa guuldaro ku soo idlaaday iyadoona dhanka kale reer galbeedku cadaadis saarayaan murtadiinta dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan dhaca koonfurta dalka soomaaliya maktabka dacwada wilaa saamiga iyo galgaduud ayaa dowladdiina u soo gebagabeeyey haweenka ku dhaqan degmada galahariiri ee wilaayadaas يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي waa subaxnimo khamiisa taariikhna ay ku beegan tahay labaatan iyo toddobada bisha dulqacda sannada kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri walaalaha iyaga muslimiinta ku soo dhowaada warkii warbaahinta andulus oo fidsan madaxweynaha dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa baadigoob ugu jira sidii uu ku hirgeli lahaa heshiis dhex mara iiraan iyo maraykanka faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen nuur cali warsame awiisheeba madaxweynaha maraykanka oo raadinaya heshiis uu la galo iiraan ayaa goordhoweyd gaaray dalka shiinaha saliibiga trump ayaa saacado ka hor gaaray magaalada beijing ee caasimadda waddanka shiinaha halkaasoo madaxweynaha shiinaha shi jinbing uu ku soo dhoweeyey iyadoo la filayo in wadahadallo adag ay yeeshaan labadani hogaamiye trump oo ku saamoobay dagaalka iiraan aadna dhulka isku dhigaya ayaa xodxodasho ku bilaabay madaxweynaha shiinaha waxaanu isagoo la hadlay shi jinbing uu yidhi waxaad tahay hogaamiye weyn mararka qaar dadku ma jeclaa inaan sidaa idhaahdo balse si kastaba ha ahaatee waan idhaahdaa sidoo kale trump wuxuu intaa ku daray oo uu yidhi waxaa jira kuwo leh shirkan ayaa laga yaabaa inuu noqdo kii u weynaa abid sharaf ayayna ii tahay inaanu kula joogo sharaf ayay ii tahay inaan saaxiibka noqdo xiriirka u dhexeeya shiinaha iyo maraykankuna wuxuu noqon doonaa mid ka wanaagsan sidii hore dagaalka iiraan oo madaxweynaha maraykanka ku noqday laf dhuun gashay ayaa ka mid ah qodobada ugu waaweyn ee ay gorfayn doonaan trump iyo shi jinbing inta lagu guda jiro shir madaxeedkan oo goordhoweyd ka furmay xarunta shirarka qaranka beijing lana qorshaynayo inuu socdo laba maalmood gaal trump ayaa waxaa la filayaa inuu ku cadaadiyo shiinaha inay saameyn ku yeelato iiraan si teheraan ay heshiis ula gasho washington oo lagu soo afjarayo colaadda laakiin falanqeeyayaashu waxay sheegeen in shi jinbing uusan u badnayn inuu si adag ugu cadaadiyo iiraan ama joojiyo taageerada uu siiyo sababtoo ah beijing waxay iiraan u aragtaa xulufo istraatiiji ah oo dheelitir u ah awoodda maraykanka sidoo kale xogayaha arrimaha dibadda maraykanka marco rubio ayaa sheegay in dani ugu jirto shiinaha inuu ka qayb qaato xalinta dagaalka maadaama maraakiib shiineys ah ay ku xaniban yihiin gacanka islamarkaana gaabis ku yimaada dhaqaalaha caalamka uu dhaawici karo ganacsiga shiinaha dhinaca kale kooxda shiicada ah ee xuutiyiinta yemen ayaa soo saaray dignin culus oo ku aadan in weerar kasta oo maraykanku ku qaado iiraan uu gobolka u horseedi doono dagaal ballaaran oo saameyn doono qof kasta wasiirka arrimaha dibadda ee xuutiyiinta cabdiwaahid abuuraas ayaa sheegay in weerarada lagu hayo iiraan ay khatar ku yihiin xasiloonida gobolka tan iyo caalamka isagoo ka digay saameyn xun oo ku timaada dhaqaalaha iyo suuqyada tamarta ee adduunka geesta kale xafiiska ra-iisul wasaaraha yuhuudda ayaa ku dhawaaqay in netanyahu si qarsoodiha uu ugu safray imaaraadka carabta ka hor xabad joojinta xilli dagaalka iiraan uu socday halkaasoo uu kula kulmay maxamed bin zayd al nahyaan madaxweynaha imaaraadka booqashadan waxay horseeday horumar taariikhi ah oo ku saabsan xiriirka u dhexeeya israa'iil iyo imaaraadka carabta ayaa lagu yidhi bayaan ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu wasiirka arrimaha dibadda iiraan cabbaas arakji ayaa ka falceliyey shaacinta safarka ra-iisul wasaaraha yuhuudda ku tagay imaaraadka carabta isagoo yidhi netanyahu hadda wuxuu si cad u shaaciyey wixii hay-adaha ammaanka iiraan ay horey ugu gudbiyeen hoggaankeena araqji ayaa sidoo kale jeediyey hadallo adag oo imaaraadka iyo dalaalka qaleedka quseeya isagoo tilmaamay cadowtinimada loorka weyn ee iiraan waa khamaar nacasnimo ah iskaashi iyo lafalgelidda lala sameeyo israa'iil dhankeena waa wax aan la cafin karin caraqji ayaa digniin kulul u jeediyey imaaraadka carabta iyo dalalka kale ee khaliidka isagoo sheegay in yuhuudda oo lala safto islamarkaana cadowtooyo loo muujinayo iiraan ay tahay qaraska tuurnimo nacasnimo ah oo ay gelayaan dalalkaasi waxaa kale oo ciraaqji uu si cad u sheegay in iskaashiga iyo xiriirka dalalka khaliidka la leeyihiin kayaanka sahayanada uu yahay mid aan la cafin karin marka loo eego dhanka iiraan waxaanu yidhi kuwii doorka ka ciyaaray lafalgalka yuhuudda waa in lala xisaabtamaa dhanka kale wasaaradda arrimaha dibadda imaaraadka carabta ayaa si cad u beenisay warka sheegaya in ra-iisul wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu uu booqasho ku tagay dalkaas ama in imaaraadka uu martigeliyey wafdi militari oo sahayno ah wasaaraddu waxay sheegtay inuu warkaasi yahay mid aan sal iyo raad toona lahayn iyadoo intaa ku dartay in xiriirka imaaraadka iyo yuhuudda uu yahay mid israsmi ah loo shaaciyey kuna dhisan heshiisyada ibraahimiyada islamarkaana uusan ku salaysnayn sir ama heshiisyo qarsoon dhinaca kale iyo lubnaan ciidamada yuhuudda ayaa kordhiyey duqaymaha ay ku hayaan magaalooyinka koonfurta lubnaan halka ururka shiicada ah ee la baxay xisbullah uu sheegay inuu fuliyey howlgallo dhowr ah oo lagu beegsaday gaadiid iyo goobo ay isugu yimaadaan askarta sahayanada jasaaka allahu kheyran walaalka abushiiba mu'asada alkataab ayaa baahisay xalqada koowaad ee taxanaha lagu faaqidayo kaalinta daahsoon ee kiniisadaha kirishtaanka ku leeyihiin siyaasadda soomaaliya faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadaysanaya walaalkeen xaaris cabdulqaadir
waa istaar xiiso badan maqal iyo muuqaal dokumentari ah qaybta koowaadna looga dhigay silsilad warbixinno oo ka kooban lix xalqadood
halkan waa kiniisadda kaatooliga ee magaalada muqdisho oo sannadihii dambe gaalada reer galbeedka ay olole xooggan ugu jireen sidii mar kale dhidibada loogu yagleeli lahaa
ku soo dhowaada kiniisadda muqdisho sidaad aragtaan kiniisaddu way burbursan tahay waxaa dhisay talyaaniga sannadkii kii waxayna furnayd tan iyo sannadkii kii baadarigii madaxda ka ahaa kiniisaddan ayaa bartaasi lagu dilay
waxay mu'asasada warbaahinadda al-kataa'ib ku qadadhigaysaa saamaynta qarsoodiga ah ee kiniisadaha kirishtaanka ay ku leeyihiin dalka
duulaanka daahsoon ee kirishtanku ka wadaan geyiga soomaaliyeed maanta ma ahan mid ku kooban caasimadda dalka oo keliya balse waa qorshe ballaaran oo ay gaalada iyo murtadiinta ugu xusul duubayaan sidii dalka loogu tallaali lahaa aqaliyad nasaare ah taas oo mudnaan iyo matalaadba ku yeelata deegaanada dalka iyo siyaasadda gudaha intaba
dadka kale ee ummadaha adduunka ku nool diintooda kuma haysano inay diintooda caabutaan haddii dalkaayna yimaadin xataa inay diintooda dalkan ayagoo joogu dhex caabutaan waa ogolnahay haddii nin kristaan yimaado inuu dalka dago kiniisada dawlaha uu kiniisadiis ku cibaadaysto hadduu mid kale oo wax kala aaminsan u yimaadaa wuxuu aaminsan yahay inuu isagu lafihiisa uu aamina wax barbareed weyn kuma qabo haddii ay ahaan lahayd muqdisho hargeysa garowe baydhabo jigjiga kismaayo iyo guud ahaan geeska afrikaba waxay hay-adaha kirishtanka ah iyo kiniisadahooda dalka ka samaysteen ururo iyo hay-ado boor isku qaris ah kuwaas oo loo igmaday gaalaysiinta bulshada soomaaliyeed iyo faafinta falsafadaha nasaarada
waxa ugu muhiimsan ee ay soomaalida u baahan yihiin waa inay helaan dad ku dhiirada qaadashada diinta ciise masiixa maalin ayaa imaan doonta oo ay soomaalida qaataan diinta kirishtaanka waa filim soo sardinaya xogo daahsoon iyo xaqaa'iq badan oo laysku dayayo in daahagadaashiisa ku ekaadaan balse xaqa uu soo daahirinayo si ummadda muslimka ugu baraarugto halista kiniisadahan iyo hay-adaha tansiiriga ah ee hoos yimaada siliibiyiinta duulaanka ku jooga dalka waxaana arrimahaas oo idil soo gudbintooda dusha u ridatay mu'asasada al-kataa'ib
waxaan muddo ku dhowaad shan sano ah ku noolahay soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho waxayna ii tahay farxad weyn inaan idinla kulmo gaar ahaan baadari daniyel iyo baadariyaasha kale ee horteeda ka muuqda intii aan soomaaliya joogay waxaan nasiib u yeeshay inaan booqdo magaalooyin kala duwan sida berbera boosaaso iyo kismaayo
raadraac xog raadin iyo dabagal wakhti dheer qaatay kadib waxaa markaska cilmi baarista ee alkataa'ib allah fadligiis u suura gashay in uu si cilmiyeysan uga jawaabo su'aalahan iyo kuwa la midka ah si uu ummadda muslimka ah ugu iftiimiyo khatarta maanta ku soo food leh iyo xaqiiqada dhabta ah ee ku gadaaman madaxda soomaaliyeed iyo taariikhdooda innagoo hoga tusaalayn doona heerka ay gaarsiisan tahay faragelinta ay kiniisadaha kirishtanka ku hayaan dalka iyo hagardaamooyinka ay la maagan yihiin ummadeenna muslimka ah
rabbigeenna wuxuu inaga doonayaa inaan wax weyn ka qabanno soomaaliya wuxuu inaga doonayaa inaan soomaaliya ka dhisno kiniisad awood leh wuxuu inaga doonayaa inaan soomaaliya ka dhisno kiniisad loodin karta qalcadaha soomaaliya ka dhisan islamarkaasna burburin karta dhufaysyada islaamka
إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون
xalqadan oo ah qaybta koowaad muuqaalada alkitaab oo ciwaan looga dhigay wawadduu low takfuruun lana daawan karo muddo ka badan konton daqiiqo waxaa alkataa'ib qaybihiisii hore idaha kaga qaadaysaa halka ay ka soo burqato sharta kiniisadahan ay u ka soo ambaqaado duulaanka lagu hayo ummaddan iyo diinteeda wataan galbeedkaas u diray guga hortiisii angaasheeyo tii xalay hurdada gama aydiideey hayaanka dheer ee aan ku raadgurayno duulaanka diinfaafineed ee kirishtanku ku hayaan soomaaliya wuxuu ka bilaabanayaa halkan oo ah magaalada baarliin caasimadda dalka jarmalka iyo saldhigga ay ka soo askuntay musiibada ku habsatay ummadda soomaaliyeed ee ilaa maanta lala daalaadhacayo saamayntii ka dhalatay eebowgayiga oo dhan waa nala ka guulay waxay ahayd boqol iyo afartan sano ka hor markii ay magaaladan martigelisay shirkii lagu kala qaybsaday dalalka dhaca qaaradda afrika ummadda soomaaliyeedna si gaar ah loogu tashaday in la gumeeyo dadkooda dalkooda iyo deeqdoodana la boobo hase ahaatee shirkii baarliin ee sannadkii kii kuma koobnayn oo keliya kala qoqobka geyiga soomaaliyeed balse waxaa ku hoos dugnaa shirqoollo ka guda ballaaran dhul iyo hanti la dhaco waxaana kow ka ahaa ololaha kirishtaamaynta ee dowladaha reer galbeedka ugu tala galeen inay ummadda soomaaliyeed uga dhartiraan diintii suubanayd ee uu allah ku galladay ebo waxay nagu gabreen diinta soo galay
sidaba uu soo tabinayo istaarkan qaybta koowaad muuqaalada lagu magacdaray wawaduulow takfuruun shirqoolkii lagu soo maleegay shirkii baarliin keliya ma ahayn ujeedkiisa kala qaqobkii dhuleed ee waagaas lagu dhaqaaqay balse wuxuu dokumentarigan tooshka ku ifinayaa haliso kale oo ka daran kana guda ballaaran mashruucii kala qaybinta kuwaas oo uu qayb ka yahay ololihii dowladaha reer galbeedka ugu talagaleen inay ku gaadhiisiiyaan ummadda muslimkaah ee soomaaliyeed
iyagoo maciinsanaya duulaanadii saliibiga ahaa ee ay awoowayaashooda ku qaadeen dhulalka islaamka qarniyadii dhexe waxay dowladaha reer galbeedka ku soo qulquleen soomaaliya iyagoo xambaarsan baybalka iyo hubkii lagu dhaqangelin lahaa
fursadda ugu weyn ee soo martay diinfidayaasha kirishtaanka waxay ahayd qarnigii sagaaliy tobanaad sababtoo ah wuxuu xidhiir toos ah la lahaa gumaysiga waana midda keentay inay caanbaxdo aragtida ah in gumaysiga iyo kiniisadda aysan waxba isdoorin
بدأوا بإرسال مؤسسات ومنظمات نصرانية بدأت ترسل بعثاتها إلى الصومال gaalada reer galbeedka waxay bilaabeen in ururo iyo hay-ado kirishtan ah ay soomaaliya u soo diraan ururka ugu weyn ee hadda ka howlgala soomaaliya waa ururka katholiga ee talyaaniga iyo kan dalka swiden iyo sidoo kale kiniisadda kirishtanka ee lagu magacaabo menonid taasoo muddo konton sanno ah ka howlgalaysay soomaaliya hormuudna ka ahayd barnaamijka lagu magacaabo waddada masiixiga lagu gaarsiinayo soomaalida wuxuuna barnaamijkan si xawli ah ugu howlgalaa deegaannada soomaalida iyadoo lagu hoos gambanayo qaybinta macaawinada ama la adeegsanayo siyaabo kala duwan oo lagu faafinayo diinta kirishtanka can ariiq tawsiic alicaanaat can ariiq tawsiic alistawaanaat can ariiq can turuq kaiira jida yuxaawiluuna nashra hadihi albarnaamij bayna almuslimiin walaa xawla wala quwata illa billah ebo waxaynagu gabreen diinta soo galaaye
qabsashadooda qaybo ka mid ah soomaaliya kadib wuxuu gumaystaha durbaba ku dhaqaaqay inuu miyi iyo magaalaba ku faafiyo diintiisa qalloocan waxaana duulaankooda horkacayay baadirayaal laga soo xushay kiniisadaha talyaaniga ingiriiska swidhen iyo faransiiska kuwaas oo tababar iyo dardaaran gaar ah ku qabay inay ummadda soomaaliyeed ku tallaalaan sunta nasaarada xubnaha uu soo xiganayo istaarkan waxaa ka mid ah taariikhyahan awjaamac cumar ciise allaha u naxariistee
dayma wali meesha la yidhaahdo iskuul baa ka furaa niman faransiisa ayaana dhigayey oo meesha ku hayey ciyaal baana meesha joogay wiil buu u yeerayo wuxuu yidhi magacaa wuxuu yidhi john father baa la yidhaahdaa markii hore maxaa lagu ohan jiray maxamed buuri go-an ahayn isowtaa dadkeeni la bedelay maaha buuri oo beliba kristo inaa soo gashay sheekh xasan yacquub cali oo ka soo muuqanaya filimkan ayaa sheegaya in duulaanada militari iyo kuwa siyaasiga qaarkood ay ka muhiimsan tahay gelididda kiniisadaha iyo faafinta kirishtaanka si dadka muslimiinta looga saaro diintooda waxaa cad oo maragma doontaa gaaladu siyaasadda iyo dhulqabsiga waxaa oga muhiimsan dadka muslimiintahay in la gaalaysiiyo diintoodina laga saaro allana wuxuu qur-aankiisa ku yidhi wadduu low takfuruuna kamaa kafaruu fatakuunuuna sawaa'a
iyagoo hil iyo hooba ka helaya xukuumadda rooma waxay gaaladii gumaystaha ahaa ee uu hogaaminayay baadiriga fatikanka ee soomaaliya ugu magacownaa gabriel barlo ku dhaqaaqeen sidii ay u laba jibaari lahaayeen howlgalka kirishtaamaynta ee ka dhanka ah bulshada soomaaliyeed waxayna magaalooyinka muqdisho berbera kismaayo jamaame xaafuun iyo magaalooyinka kale ka furteen kiniisado iyo goobo lagu xareeyo carruurta agoonta ah iyo kuwa ay soo xadeen si diinta looga bedelo ebo waxaynagu gabreen diinta soo galaa
inta uu soo gudbinayo muuqaalkan laqadaadka muujinaya siidhexaadsiga aloolihii tansiiliga waxaa dhanka kale uu milicsanayaa dhinac ka mid ah fashilka damaca isriibiyiinta iyo sidaa qaar ka mid ah bulshada la soo kulantay iskudayadii tansiiliga uu allah uga badbaadiyey dhagarihii gaalaysiinta waxaana ka mid ah doctor ibraahim aadan faarax oo ka mid ah shakhsiyaadka xog ogaalka ah ee muuqaalkan uu soo gudbinayo
laba sano aan dhaafay markaa iga raalli ahaada wax walba hadalkana waa gaabinanta tabartayda wax yar waxaan rabaa inaan gaal wax ka sheego gaalaha adhigay soo korisa anoo shanjirahay gaala i xadday ibraahim aadan faaraxaa la yidhaahdaa joseph peter francisaa lii bixiyey joseph peter francis hooyada hilbia oo douglasaa loo baxiyey jilibkaan dhigan jiray diinta kiristada baraa leedha in the name of the father and the son and the holy ghost ilaahaygii weynaaye iyo kii wiilka ahaa iyo kii dhexdhexaadka ruuxul muqadiska ahaa waa igeli waysay maxaa yeelay reer baadiyaan ahaaye bunaan dubanaaha markii la idhaahdo ninka hebelow maxaad saan u yeesho waa taan gaal noqdaa ah ah adiga maaha marka waxaa ii dhacday gaalnimada inay wax cuntaan anoo shan jir ahay dhacday gaalnimada inay wax cunta ilaahayg weynaa wax yahay gaalnimo qalbigaygu waa gelin waaye xilli ay in badan oo ka mida siyaasiyiinta ku jira maamulada ee gaaladu dhisatay iyo hoggaanka kooxda ridaada oo ugu horeeya xasan gurguurta ay ku faanayaan inay wax ka soo barteen kiniisadaha reer galbeedka sida baklibada muujinaya qirashadooda laga dheehan karo waxaa dhanka kale isdaarku uu soo gudbinaya sheekada xubno kale oo lagu dayo kirishtaanka balse maanta ka mid ah muslimiinta ku hoos nool wilayaadka islaamiga ah ee fahmay shirqoolada kiniisadaha iyo hay-adaha silibiyiinta reer galbeedka
marka waxa waaye meeshii oo maaragta kii oo baadiriya kiniisadda meeshuu istaagi jira halkaa waaye jaranjarada kor meeshan alaab alaab kale hooli jirtay mugta boqol qof oo kale boqol qof boqol iyo konton qof oo kale waa geli lahayd taasi baadiriyow maxaad qabanaysay way adi barka maxaad u joogtay kirishtaannimo wax kale owlaadda ma barin wuxuu barayay kirishtaannimo gaalnimo marka rag badanoo kulleejooyinkaas ka baxay hadda qaar baxay iyo qaar duqoobay iyo qaar dhammaadeen aan micnaha hadda waa soomaalida horta saasay ahay qaar badan ayaa kirishtaan laga dhigay oo baadiriga uu baadiyeeyey uu koriyey sawirooyinka gabdho oo ayaa ku jiray tan magambow tan kale waxaa ku tiila iyadana faragurow libarsaario oo jilib intaas ilmo soomaaliyeed unbaa lagu hayay oo diintooda lagu baadiyeynaya waxaa la barayay kirishtaan ay waxaa garanay maba la garanay shabaada dhabar ka saaran marka shabaada dhabar ka saaran ma gudno cayaal misyoonaan lahay marka cayaal ku leej waayo madaxa kooxda ridada soomaaliya murtad xasan gurguurta ee ka mid ah xubnaha murtadiinta ee dhowr jeer lagu arkayo muuqaalkan isagoo ammaanaya dhaqannada reer galbeedka iyo kaalinta talyaaniga uu ku leeyahay siyaasadda kooxda ridada soomaaliya
soomaaliya iyo talyaaniga waxay leeyihiin xidhiir taariikhi ah oo xooggan luuqadda talyaaniga ayaa ahayd luuqad dadka soomaaliyeed ay si fiican u yaqaaneen barashadeeduna u fududayd arrintaasina waxaa sabab u ah xidhiirka dhow ee ka dhexeeya dadka soomaaliyeed iyo dadka talyaaniga sidoo kale wuxuu talyaaniga dalka soomaaliya ka qayb qaatay dhismaha jaamacadda qaranka soomaaliyeed bilowgii kunagaalboqoltodobaameeyadii waxayna jaamacaddan lahayd barnaamij isweydaarsi aqooneed oo aad looga faa'iiday
dugsiyadii kirishtaanka ee laga maamuliyey kiniisaha reer galbeedka waa kuwa soo saaray madaxda iyo siyaasiyiinta reer galbeedka ku ammaanay khudbadahooda waana taas mida keentay in dowladaha reer galbeedka qudhooda ay ku faanaan faragelinta ay ku hayaan siyaasadda maamulada ridada iyo waxbarashada qeybo ka mid ah dalka qeybaha dhexe ee filimkan waxaa culimmada ka soo muuqanaysa ka mid ah sheekh muuse cabdi caraale kaas oo bidhaaminaya in ololaha kirishtaamaynta uu ka mid yahay asbaabaha ay gaaladu ugu soo duuleen muslimiinta muhiimadda cadowguna ay tahay in ummadda ay gaaliysiiyaan sideedaba ummad markii la rabo in lagu duulo oo la qabsado awalan waxaa laga maarmaan ah in lala diriro oo la baabiyo muctaqadaadkooda iyo waxay aaminsan yihiin diin iyo wax kastay aaminsan yihiin luqadooda lala diriro caadaadkooda iyo dhaqankooda wax kasta oo ayaga macno ugu fadhiya oo ummaddaasi ay iskula iskula ku midaysan tahay in laga baabiyo gaaladu markay kusoo duulayeen caalamulislaami ama gaar ahaan dalkana soomaaliya waxyaalaha duulaankooda ku salaysanaa laba arrin bay ahayd ilaa haddeertaan ayadaa socota arrinta koobaad waxay aheeday inay dadkan diintoodii islaamka ay ka dacalbaabiyaan oo maarata yani ay ka weeciyaan oo gaalnimo iyo kirishtanimo ay maarata yani ay ku soo dabaalaan tan labaadna waxaa weeyaan inay khayraadkooda ay boobaan iyo hantidooda taas qur-aanka kariimka uu ka warramayaa ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay acuudu billahi min ashayطaan الrajiim in yadkhafuukum yakunu lakum acdaa'an wayabsuduu ilaykum aydiyahum waalsinatahum bisuu wawadduu low takfuruun mar hadday kaa gacan sarreeyaan oy gacanta kula helaan yacnii ilaahi wuxuu leeyahay waxay kuu noqonayaan cadow waxayna jecel yihiin inaad gaalowdaan
filimkan dokumentariga ee inta uu soconaya wuxuu dhinacyo kala duwan ka eegayaa hababka ay gaaladu u adeegsadaan kirishtaamaynta qaybaha dambe wuxuu filimkan daha ka qaadayaa in mid ka mid ah asaaliibta ugu halista badan ee gaaladu u adeegsadaan sidii ay muslimiinta uga saari lahayn diintooda ay tahay warbaahinta
waxaa ka shaqeeya afrika in ka badan laba milyan oo idaacado iyo telefishinno u adeegaya faafinta kirishtaanka waxaa sidoo kale toddobaad kasta lagu qaybiyaa toddoba boqol oo kun oo wargeysyo iyo afar iyo labaatan kun oo joornaal dhammaantoodna waxaa loogu talagalay in lagu faafiyo kirishtaanka mid ka mid ah hababka ugu waaweyn ee lagu faafiyo diinta kirishtaanka waa saxaafadda iyada oo saxaafadda la adeegsanayo ayaa la suurtogelin karaa in macatabka laga taago maka iyo madiina ma garan kartaa sida ay ku dhici karto taas waa marka macatabka lagu soo bandhigo shaashadaha telefishinka oo ay daawadaan carruurta muslimiinta ee ku sugan maka iyo madiina
بيشاهدها أطفال المسلمين في مكة وأطفال المسلمين في المدينة يبقى اترفع الصليب ولا لا inkastoo ay saliibiyiinta iyo kiniisadaha reer galbeedka ku dhowaad boqol sano u gogol xaarayeen inay soomaaliya ka askumaan aqaliyad kirishtan ah haddana allah fadligii way ku hungoobeen damacooda guracan waxayna shacabka soomaaliyeed kala kulmeen dhaga awdan iyo dagaal af iyo adinba ah tan iyo xilligii gumaystahana waxaa soomaaliya lagu dilay tobannaan ka mid ah diinfidayaasha kirishtanka ah taas oo dalkan ka dhigtay xabaalaha saliibiyiinta iyo baadariyaashooda baadarigii ugu darajada sarreeyey ee lagu dilay soomaaliya wuxuu ahaa salvador colombo oo ahaa baadariga katoliga ee kiniisadda fatikanka u qaabilsanaa howlaha tansiirka ee soomaaliya ahaana ergeygii mas-uulka ka ahaa kiniisadda muqdisho shirkii u dhexeeyey kooxda ridada iyo mucaaradka ayaa guuldaro ku soo idlaaday iyadoona dhanka kale reer galbeedka cadaadis saarayaan murtadiinta tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen casaam carafaad tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa shir shalay xelada xalana ku dhex maray hogaamiyaasha kooxda ridada soomaaliya iyo madaxda kooxaha mucaaradka ee iskugu yaray golaha mustaqbalka cilowareedyo ayaa sheegaya in dhinacyadu ay ka doodayeen qodobo ay ka mid yihiin doorashooyinka madaxtinimada kooxda radada iyo dastuurgaaleedka kooxda mucaaradka ayaa mar kale ku adkaystay inaysan aqbalin mashruuca xasan guurguurte waxaa lagu yaro doorasho qof iyo cod iyo wax kabeddelka dastuurka sida ay xoguhu ay sheegayaan madaxa kooxda radada ayaa ku adkaysay inuu ka tanaasulo dhammaan qodobadii laisku hayay arrinkaas oo keenay in murtadiintu ay ku kala dareeraan iyagoona aan wax isfahana aan gaarin safiiradaha dowladaha maraykanka iyo ingiriiska oo shirkan hagayay islamarkaana qaab qorqabada iskugu geeyey murtadiinta ayaa dhinacyada ku amray in beri dib iskugu soo laabtaan mucaaradka waxaa shirkii xalana ku matalayay siciid deni iyo shariif sheekh axmed halka koox xirdada ay matalayeen xasan sheekh iyo saalax jaamac dowladaha silibiyiinta reer galbeedka ee maalgeliya duulaangaaleedka soomaaliya lagu soo qaaday ayaa dhinacyada dabadhilafyada ku cadaadinaya inay xal ka gaaraan ismariwaaga u dhexeeya jazaaka allaahu khayran walaalka casaam dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan dhaca koonfurta dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiinta ee ka jihaad wilaayada shabeellada hoose waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada kufaarta afrikaanta iyo saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada jannaale oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka oo kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus oo laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan maktabka dacwadu leh saamiga ee galgaduud ayaa dowladdiina u soo gebagabeeyey haweenka ku dhaqan degmada galhariiri ee wilaayadaas faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadaysanaya walaalkeen marwaan moxamed dowladan diineed oo loogu magacdaray asmaa bintu abibakar halkulugeeduna ahaa man yuridillaahu bihi khayran yufaqihu fidiina ayaa muddo labiyo toban maalmood ah ka socotay magaalada galhariiri waxaana ka faa'iidaystay ku dhowaad afar boqol iyo konton haween ah oo ka mid ah dumarka muslimiinta ah ee ku dhaqan magaalada dowladda uu qabtay maktabka dacwada wilaayada galgaduud ayaa ahayd mid si heersare ah loo soo agaasimay iyadoo haweenkii ka qaybgalay loo qeybiyey laba iyo toban xalqo oo waxbarasho kuwaas oo lagu kala hagayay heerarka kala duwan ee aqooneed ee ay lahaayeen muddadii ay socotay dowladda waxaa la bixiyey duruus kala duwan oo isugu jiray kutub diini ah warqado dacwi ah oo uu daabacay maktabka dacwada iyo sidoo kale muxaadaraad lagu xoojinayay fahamka diinta iyo wacyiga bulshada mid ka mid ah macalimiintii dowladda ayaa goobta ka jeediyey warbixin uu kaga hadlayay dowladda iyo duruusta kala duwan ee lagu qaatay dowlo layidhaahdo ayaa laga furay degmada magaceeda dowratu asmaa'u bintu abibakar shicaarkeedana wuxuu ahaa man yurid illaahu bihi khayra yufaqihu fiddiin dowladaas waxay socotay muddo dhan laba iyo toban maalmood dad fara badan oo gabdho muslimaad ayaa ka faa'iidaystay dadkaa ka faa'iidaystay si guud ahaan degmada galhareeri gabdhaha nasiibka u yeeshay waxay gaarayaan tir ahaan afar boqol iyo konton gabdhood ayaa dowladaas ka faa'iidaystay laba iyo toban makaan ay laba iyo toban xalqeed kale ahaayeen dadkan loo kala qaybiyey qofba mustawihiisa loo qaybiyey waxyaabaha dowladda muqararkeeda waxaa ka mid ahaa kitaabka la yidhaahdo adduruusu almuhima licaamati alumma oo uu iska leeyahay sheekha caalimka ah ibnu baas waa dadka waxna qori kara waxna akhrin kara kitaabkaasa loo akhriyey dadka kale ee mustawaha labaad waxaa loo akhrinayay manshuuraad ama warqado oo dacwi ah ilaa lix mustawo ka kooban salaada iyo tawxiidka iyo wixii la mid ah dhammaan looga hadlaayey dhammaanna ilaahay subxaana wa tacala ayaa ku mahadsan way qaateen muxaadaraad ayaa jiray iyo tawjiihaad ku saabsan haweenka xakaamtood sida xijaabka gabadha muslimadda ah wax laga rabo axkaamu dahaara gabdhaha qeybaha ka qoseeyo waxyaabo fara badan ayaa meeshaas marka muxaadaraadkaasna ay ka faa'iidaysteen waxaa jirtay casharo oo camali ah salaada iyo dahaarada qaabka loo weysayso munaasabadii gabagabada ayaa loo qabtay tartan diini ah oo u dhexeeyey haweenkii ka faa'iidaystay dowladda kuwaasoo gaaraya afar boqol iyo konton haween ah waxaana lagu weydiinayay su-aalo diini ah oo lagu cabirayay aqoonta iyo fahamka ay kororsadeen muddadii ay socotay dowladda waxayna u dhacaysaa sida tan waxaad sheegtaan reer daynile toddoba ka mid ah akhlaaqda wanaagsan ee laga rabo qofka muslimka inuu ku dhaqmo يا ملتقانا أنت نبراس الهدى فيك المحبة والسماحة والتقى يا فرحة تعلو وجوه شبابنا نحن العقيق طموحنا نحو العلا بسم الله magacayga anoo qadi yuusuf iidooya anoo majmucada deynila ka socda caaisha su-aasha jawaabteeda daa isku dayo asidqu waalamaanatu waalcafaafu waalxayaau waalshajaacu waalkaramu waalwafaau su-aashii la weydiiyey majmuucada dayniile jawaabtii ay bixiyeen waa mid sax ah waxaan soo gaarnay xaafadda la yidhaahdo qandahaar waxaad sheegtaan waxyaabaha buriya weysada يا ملتقانا أنت نبراس الهدى فيك المحبة والسماحة والتقى bismillaah magacaygu waa umu caasim xaafadan ka socdana waa qandahaar majmuucada aan u tartamayna waa umu camaara su-aasha la weydiiyey jawaab- jawaabteedaan isku dayana waxaa weeye alkhaariju min asabiileyn alkhaariju najasu min aljasadi sawaalu alcaqli binowmin ow khayrihi masu lfarji bilyadi qubulan kaana ow dubran min kayri xaa'ilin aw akilu laxmi libli wariddatu cani lislaam acaadana allahu walmuslimiina min dalik su-aashii la weydiiyey majmuucada ummu camaara oo u tartamaysay xaafadda qandahaar ee jawaabta ay ka bixiyeen waa mid sax ah su-aashan waxaa iska leh reer falluuja xaafadda falluuja dhagaha fura waxay leedahay su-aashani maa macanaa altawxiid aluluuhiya يا ملتقانا أنت نبراس الهدى فيك المحبة والسماحة والتقى bismillaah magacaygu waa caaisha waxaa ka socdaa majmuucada xabsa binti siiriin muxaafada falluuja su-aasha jawaabteedaas ku dayo bianna allaha subxaanahu walmacbuudu bixaqin laa shariika lahu fii dalik Ee, su-aashii la weydiiyey majmuucada xabsata bintu siiriin jawaabta ay bixiyeen macno ahaan way saxan tahay intaas kadib waxaa munaasabadda ka hadlay mid ka mid ah haweenkii loo qabtay dowladda iyadoo ka warbixisay faa'iidada ay ka heleen duruusta iyo sida ay uga qayb qaadatay kobcinta fahamkooda diineeda magacaygu yaa umu sufyaan halkan waxaan rabaa inaan uga warbixiyo annagoo haween magaalada galhareere ee nagula qabtay dowro soo magaceedu yahay asmaa binti abibakar radia allaahu canhu shacaarkeeduna ahaa man yuridillaahu bihi khayran yufaqihu fidiin asaasiyaadka meeshaas lagu dhigtay kitaabada waxaa ka mid ahay kitaab layraa duruus almuhima licaamati alumma libnu baas waxaa la qaatay kitaabo kale oo asaasiyaada waa dacwatu litacliim liasiyaasiyaati ddiin lix mustawe ah muxaadaraadka iyo tawjiihaadka meeshaas laga bixiyey oo ku khaas ahay axkaamta dumarka waxaa kaloo halkaas lagu qaatay bahaarada iyo salaada oo camaliyan ah oo si baraatika naloo siiyey dowladana waxaan leeyahay waxaan doonaynaa in naloo soo celceliyo mar kasto sidoo kale munaasabadda waxaa goobjoog ahaa nabaddoonno iyo qeybaha kala duwan ee bulshada waxaana halkaas hadal ka jeediyey nabadoon cabdinuur oo ka mid ah nabadoonnada magaalada dadkii waxbaranaya ha noqoto macallimiintii waxbaraydeed ha noqoto waxaan leenahay juhdigaas qiimiga dhalaa oonmaha looga tegin oo la sii hayo oo la sii siyaadsada allah ka dhigo intaas ka gadaal ilaahay maadaintiis ka sokow culimmada oo afar boqol iyo dhowr qofood isu keenay oo juhdi ku bixiyey waxaan leenahay waa mahadsan yihiin cilmigoodana mid naafica allah ka dhigaan leeyahay ummaddii leesu keenay oo juhdiga bixisay oo saan arkaynay su'aalaha mid kasta siday taa uga jawaabayeen oo qof xataa ku rogrogsa aysan jirin si rasmi uga baxayn ayagana waxaan leeyahay kuwa diin qaada allah ka dhigo diinkooda naafa allah ka dhigo dadaalkooda kuwa aakhiro ku liibaana adduunkana ku liibaana allah ka dhigaan leeyahay haweenka muuminaadka waxa ay wax u baranayaan waxa ugu horreyn ilma ay dhalaan ayagu inay tarbiyeeyaan oo ay diinta fahamsiiyaan oo ay akhlaaqiyaadkooda soo hagaajiyaan waaye marka inta hadda timiday waa timid waxay qabteen allah u barakeeyo allahn u ziyaadiyaan leeyahay inta maqanna waxaan ku booriyaa inay ayaguna yimaadiin oo ay diinka qaadaan oo cilmiga qaataan dowladan diiniga ah ayaa qayb ka ah horumarka waxbarasho ee laga dareemayo magaalada galhareeriya halkaas oo bilihii lasoo dhaafay laga hirgeliyey goobo waxbarasho oo cusub goobahaasi waxaa ka mid ah mu'asasada iqra oo dhowaan laga furay magaalada taas oo lagu baro dadka waaweyn islamarkaana dowr muuqato ka qaadanaysa kor u qaadista heerka waxbarasho ee bulshada guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkiis waxnimood kala socoteen warbaahinta islaamiga al andulus saaka waanaga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andulus waxaynuu suurtageli oo anigu mahadcelinayna allah subxaanahu wa tacaala walaalahayaga muslimiinta oad kumasantihiin dhegeysiga warkaas waxnimo andulus allah subxaanahu wa tacaala idinka ajirsiiya dhegeysiga idaacadda islaamiga al andulus wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wa jihaadukum mubaarak